soomaaliyeed oo loo tababaray waa ku filan yahay afar nin oo seeraleon oo la keeno way awlba ka qaban jireen mada meel walba furi jire lacagay qaadan jireen waana aaminsan aniga waxaan qabaa ciidamada uu axmed madoobe uu diyaarsaday dhalinyarada soomaaliyeed ee shalayna soo halgantay lana soo dagaashay mataqaanaa mataqaanaa dadkaas mataqaanaa shabaabka iyagu ubaahdan in lasi tababaro la xoojiyo malaaida lacagta sida la siinayo ayaga lagu wareejiyo haddaan loola sii karin laga siiyo halmeel la yidhahdo dalkeena difaaca wayna u adagyihin wayna u aqoon badan yihin wayna u fiicnaan karaan waana waan u kalsoona